barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco saddex iyo tobanka maaj sanadka laba kun sagaal iyo toban afrikada beri waxay tilmaamaysaa saacadda kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro soo baratay xanaanada xoolaha oo magaalada beledweyne ka furtay xarun ay ugu adeegaan dadka xoolo dhaqatada ah wallaahi tirikoob ahaan xoolaha horta way badan yihiin waayo laba bilood hadda aan shaqayhaynaa wax badan ma shaqayhayna laba bilood only ayaan shaqayhaynaa labadii bilood aan shaqaynaynana maalin weliba toban neef labaatan neef ayaan soo daaweynaynay marka ugu yaraatay siddeed neef ayaan soo daaweynaynay waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysiaynu la yeelanay maamulaha xarunta xanaanada gabdhaha dhimirka la ee magaalada boosaaso dabcan dhegaystayaal inta aan idaacaddan ku guda jirno kaalmihii heesaha ayaan ka marhnaan doonin
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale ayaannu dhegaystayaal idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka
sharci dejinta dalka britain ayaa lagu wadaa inay maanta cod u qaadaan haddii dalkaasi uu midooda yuroba uu ka baxaya iyadoo aan laysla waafaqeen faahfaahinta ka bixitaankooda waxaa loogu yeedho ka bixitaanka britain ee aan heshiiska laga gaadhin ayaa ka hortimi ra-iisul wasaaraha dalkaasi theresa may hase yeeshee xubnaha sharci dejinta ayaa si xoogan iyaguna uga horyimiyey heshiiska ay xukuumadda ay hogaaminaysa theresa may ay la gaadheen midooda yurub waxaana aqalka baarlamaanka ee dalkaasi cod u qaaday maalintii salaasadii shalay iyadoo codkaasina uu kaga horyimi qorshihii u dambeeyey ee ra-iisul wasaare may waxaana la filayaa in sidoo kale maanta ay cod kale u qaadaan xubnahaasi arrintan sharci dejinta ayaa sidoo kale ka horimiyey heshiis la-aantan ay britain weli aanay gaadhin waxaana lagu wadaa inay mar saddexaad cod qaadi doonaan amaba ay qaadaan maalinta khamiista si midooda yurub loo weydiisto wakhti dhaafsiisan bisha march ama bishan sagaaliylabaatankeeda si looga baaraandego sida kala bixitaanka waddankaasi britain iyo midooda yurub uu dhacayo iyadoo arrintaasina haddii ay u gudbiyaan laga doonayo dowladaha xubnaha ka midooda yurub inay iyaguna meel mariyaan
wasiirka gaashaandhigga iiraan ayaa sheegay in iiraan ay jawaab adag ka bixin doonto ficil kasta oo ciidamada badda israa'iil ay qaadaan oo ka dhana maraakiibta shidaalka ee waddanka iiraan hadalladiisa ayaa yimid toddobaad kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu sheegay in ciidamada badda israa'iil ay joojin karaan maraakiibta shidaalka badda iiraan markaasi si loo dhaqangeliyo cunuqabataynta maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sanadkii tegey ka baxay heshiiska nukleerka iiraan wuxuuna dalkaasi saare xunqabateen looga gol leeyahay in lagu joojiyo dhoofinta saliidda iiraan wasiirka difaaca iiraan camiir hatami ayaa wakaalada wararka ee dalkaasi irna u sheegay in inkastoo iiraan ay leedahay awood militari ay kaga hortagi karayso fargelinta israel islamar ahaantaasina beesha caalamka aysan aqbali doonin ficilo noocaasi oo kale a waxaana hatami uu sheegay in iska horimaad noocan oo kale a loo arki doono burcadbadeednimo wuxuuna ka digay haddii ay dhacdo waxaanu ka jawaabi doonaa buu yidhi si waafaqsan sharciga ciidamada hubaysan ee iiraan waxay leeyihiin awood ay qadka maraakiibta dalka habka ugu wanaagsan uga ilaalin karaan buu yidhi halis kasta oo uga iman karaysa cadow shisheeye
mar kale dhammaantiinma dhegaystayaal duhur wacana wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ayaynu ku horeyno ama aynu ku bilowno dhinaca iyo beledweyne dhalinyaro soo baratay ee cilmiga xanaanada xoolaha ayaa magaalada beledweyne ka hirgeliya xarun adeegyada caafimaadka xoolaha ay ugu sameeyaan dadka xoola dhaqatada ah ee ku nool beledweyne iyo weliba nawaaxigeeda waryahayaga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa howlaha dhinaca xanaanada xoolaha ee ay dhallinyaradaasi fuliyaan ka waraystay xasan weli cumar iidow oo ka mid a dhallinyarada hirgelisay xaruntan wallaahi n tirikoob ahaan xoolaha horta way badan yihiin waayo laba bilood hadda aan shaqeyhaynaa wax badan ma shaqeyhayna laba bilood only ayaan shaqeyhaynaa labadii bilood oon shaqeynaynana maalin waliba toban neef labaatan neef ayaan soo daaweynaynay marka ugu yaraata sideed neef ayaan soo daaweynaynay waayo xoolaha markii la yihahdo xoolaha magaalada iyo xoolaha baadiyaha markii si haddii loo fiirsho cid walba qoyso maanta magaalo degan laba neef saddex neef afar neefay leedahay haddana si fiican uma daweey karaanoo waa dad iska ree magaal ah oo magaaladii joogo waxaa laga yaabaa neefkan inuu usoo xirtay ninkan xoolaha la yeeshaa ama xoolaha caana laga maalaa inuu usoo xirtaa laga yaabaa uusan daawadii kale iyo daryeelkii kale uusan garanin laakiin annaga hadda dhalinyaro ahaan ayaan isku abaabulnay maadaama wadankii shaqalaan baahsan ee ka jirto waxaan dhahnay si shaqa abuur noogu noqoto dadkiina aada xoolihii ugu daaweysaan hadda inta badan meelaha aan xoolaha ka daaweyno waa afarta xaafadood ee magaalada beledweyne sidoo kale tuulooyin aan tagno way jiraan sida hadda tuulo ceelgaal waan tagnay bacaad ile hilakeliya waa tagnay xoolaha magaalada ku xiran ama dadka xaafadaha magaalada ku nool xoolaha ay dhaqdaan iyo weliba tuulooyinka ku hareereysan magaalada beledweyne xanuunada ugu badan ee aad ku aragteen intii aad hawshan wadeen maxaa nooga sheegi kartaa xasan horta waa mahadsantaa xuseino markaan horta tuulooyinka markaan tagnay horta inta badan waxaan ku aragnay cuduro kala duwan aan ku aragnay sida gosh oo kale lo gol qabto waan aragnay sidoo kale c b b b cudur la yiraahdo oo sanbabka loda ku dhaco waan aragnay food and most disease cuduraga cudurka la yihahdo f m d waan aragnay oo ku dhaco lugaha qoobabka xoolaha iyo sidoo kale afka waan aragnay marka cudurada aadi u badnaayeen kaloorihii shubankii oo kale waan aragnay anthrakiskii oo kale ma badnayn waan aragnay sidoo kale marka cuduradaas cuduro waxaa jira marka xoolihii laga talaalay oo maxaa ku rahdaa xoolihii markii laga talaalay kabacdi uu ku dhacay laakiin saameyn weyn uusan u yeelan haddii aan usoo golo magaalada cudurada aan ku aragnay inta badan aan ku aragnay waxawaaye cudurka kalooraha ama shubanka neefka way soo gadanaysaa maamada ama neefka gurigaa la keenaya automaticale masagaa loo dhigaya ama geleya loo firdhinaa neefkii marka stomajkiisa ama calooshiisii mala qabsan karo marka geleydii iyo masagadii wixii loo dhigay waayo waa neef daaqo doog ama caleyn ama coos marka markii loo dhigo automatically neefkaas wuxuu sameynaa marka shubana wuu shubma marka neefka wuu fuuq baxa marka qofku ma dhahaya dhakhtar amaa la xiriiraa dhakhaatiirta gobolka way joogaan dhakhtar amaa la xiriiraa ma dhahaya neeft neefki wuu soo baxa magaaladu imaana okisu ka qaadana wuu ku dura neef shubma iyo okis marka isma laha mar meeshii laga raba inuu sulfo ka siiyo ama uu dhakhaatiir la xiriiro wuxuu sameynaa okisu ku duraa marka neefki neefkii maalin kasta maalinta ka dambe wuu shubma neefkii oo ma tacbaana lagu waca ama neefkii oo maamadii wuxuu ku leedahay neefa iga shubmay wuuna iga dhintay marka waxyaalaha ugu badan oo dadka aan u sheegnana waxaa ka mid a in ay qashinka iyo bacaha moorada ariga ay ka aruurshaan oo ay neefka sida hadda wiilka ay dhaleen ama gabadha ay dhaleen meel fiican inuu socda ay jecel yihiin ayaan annagana ugu sheegnaa on dhahnaa neefka meesha uu mooradiisa maxaa ku rahdahay daryeel oo bacaha iyo qashinka ka aruuray neefka haddii uu bac cuno waxawaaye rumanantis marka ma dul qaadan kara marka waxawaaye caloosha uga dhegeysaa bacdaas markaas ka bacdina dhimashadiisana ay soo degdegto waxaad tihiin dhallinyaro baratay cilmiga xanaanada xoolaha hawshanna waa shaqo abuur sidaad noo noo sheegtay marka qalabka aad ku shaqaysaan ma haysataan qalab idinku filan oo adeega aad doonaysaan inaad ku filisaan aada u isticmaali kartaan
anigii wiil kaleo isla shaqeyno lacagaan isku dardarnay lacagtaas ma ahayn dhaqaale sidaa u badan lacag min konton doolara isku darnay boqolkaas doolara ku bilownay tuulkii ma aha tuul noo dhammaystiran marka maadaama ay noo dhammaystirnayn waxaan soo gadanay intii xoogaha noogu muhiimsaneed baashii qanada lagu cabiraay sidoo kale taraakarkii nin odayahoo dhakhtaraan ka soo qaadanay oo si kumeel gaara qalabkii ma aha qalab noo dhammaystiran oo nagu filan hase yeeshee neefka markii aan u imaano oo aan maxaan ku raadahay xanuunadiisa waxaan sameynaa qofka markii neefka iska leh ayaan waxaan ka qornaa neefkan maxaa sii jirtay xagee ka keentay intee eh, imise biri ayaa haysaa En waxyaalo su-aalaan weydiinaa neefka su-aalahaas aan weydiino ayaa nooga soo baxaya jawaabta markaas kabacdina clinical examination aan ku sameynaa neefka waa baaritaan guudaan baarnaa haddana ilaa hadda neef ama en, wax nagu soo laabtayna ma aan arag intii aan daaw intii aan wadnay en, daaweynta xoolaha marka een, hawshan maadaama ay tahay shaqo abuur ee, waxaad bixinaysaana ay tahay dawo neefka xanuunsanaya marka eh, ma si lacag la-aan ah ayaa dadka ugu daaweysaan ee, sidee xaafadaha magaalada aad ku gaartaan En, waa su-aal fiican beledweyne horta waa wuu ballaartay magaalo weyn waaye En, haddana sidaasay tahay en, afarta xaafad ee magaalada beledweyne markii meelna laga soo waco hal neef oo quraa xanuunsan haddii na la dhaho oo habeenkii naloo sheego naloo soo sheega annaga subxii annaga habeenkii en, waan isku sheegnaa habeenkii abdeydan iska dhignaa warberi meeshaas laga howlgalayaa En, shaqadaasaa la qabanaya xaafad hebelana laga soo wacay iyo xaafad hebelana laga soo wacay telefonaan maxaan ku rahdaa akhbaarta ku kala wareegnaa kabacdi subaxii neef kiiskaadba en, xoolahaas ay u kala daran yihiin ayaan u aadnaa markaas kabacdina annaga en, marna jeebkeenaan lacagta ka bixinaa oo bajaajaan karaysanaa ama waab lugeynaba En, meeshii markaan tagnay kabacdi neefkii si bilaash aan ku daaweynaa qofka lama heshiino markaan si bilaash ku daaweynana markaa qofka wuxuu noo soo gartoona siyaa
waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa xasan waali cumar iidow oo ka mid a dhallinyaro magaalada beledweyne ka hirgeliyey xarun ay ku xanaaneeyaan amaba ay ku daaweeyaan xoolaha ay dhaqdaan qaar ka mida dadweynaha ku dhaqaan beledweyne iyo weliba nawaaxigeeda waxaana u warramayay waryahayaga xuseen xasan dhaqane sharcow aad baad umahadsan tahay markaan dhegeystayaasha dhinacii heesaha ayaanu jaleexayna aan usoo gudbinaynaa goordhowse waxaan sidoo kale usoo gudbin doonaa qodobo kale iyo ciyaarihii balse heesta adduunyadu waa firaash faanadda xanda axmed xamde bilan ayaa ku luuqeynaysaa horese waxaa ugu luuqeeyey heestan eh, fanaanada xabiiba xasan tooxo balse hadda codkeeda xamde bilan aynu ku dhegeysano
Thank you Thank you Thank you Wow. ciladu faa'iida male fursadii waa hayska lumin ciladu faa'iida male fursadii waa hayska lumin waxay kugu filan ayaa fayawida kaayele firsasho ama huraan firsasho waa tahay dhegeystayaal heesaasi fanaanada xamdibilan ay ku luuqeynaysay horese waxaa heesaasi u qaaday fanaanada xabiibo xasan tuuxo halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a markan xarunta lagu daryeelo dumarka dhimirka la eemgalada boosaaso ayaa sheegtay in ay la soo diristay xaalado adag oo dhinaca dhaqaale ah xaruntan ayaa waxaa lagu daweeya dumar u badan dhalinyaro oo qaba xanuuno dhinaca dhimirka ah sida uu wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf oo arrimahani kaga wareystay maamulaha xaruntaasi cawil axmed yuusuf
xarunta marwo waa xarun lagu xanaaneeyo dumarka dhimirka la ee ku dayacnaa darbiyada magaalada boosaasood kuwaas oo aan ku howlanayn adeegidooda iyo daryeelidooda muddo hadda saddex sano ah duruufuhu dee mar walba way adag yihiin waa duruuf adag baan ku bilownay welina duruufihii adkaabaana weli ku jirnaa sababaha keenayan waxaa weeye maaha barnaamij ay weli nala fahansan yihiin dowladdu nala fahantay maaha maaha barnaamij ay daryeelkeeda iyo daaweynteeda dumarka dhimirka le aynala fahmeen bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada boosaaso iyo gobolka bariba marka duruufo badan baan ugu gadaaman oo leh oo ah si dadkaas loo daaweyn lahaa oo loo daryeeli maadaama dadka bulshada qeybaha ugu nugul ay yihiin oo dumar ay yihiin waayahay waxaa ii sheegtay ama jidhaba in dadka aan dhimirkooda wanaagsanayn oo ama dhimirka ka xanuunsanaya ay gudaha magaalada boosaaso ka qaadaan derbiyada iyo goobaha shaareeca laamiyada oo kale markaad halkaa geysaan maxaa loo sameeyaa dadkaas
dadkaas waxaa loo sameeyaa daryeel baa loo sameeyaa waxaa loo sameeyaa daaweyn baa loo sameeyaa isku jirta diini iyo maadi qur-aan baa lagu akhriyaa daawo maadiyaa la siiyayo cudurada dee dhimirka waxyeeleeya maxay daawooyinka maaragtay xasiliya oo dejiya ayaa la siiyaa ilaa hadda dumarka meesha ka baxay oo caafimaaday oo aan ehel u helay ka badan yihiin lixdameeye oo ka badan yihiin waxayna kala joogaan gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya haddii ahaan lahayd koonfur haddii bartamaha soomaaliya ahaan lahayd haddii waqooyiga soomaaliya ahaan lahayd haddii puntland ahaan lahayd intaba waa laga helay dadkaas maanta meeshan intaanu helay oo magaalada gudaheeda ka helay caafimaaday oo ilaahay xiskooda isoo celiyey oo maanta nolosha ay hore uga dhaceen maantay dib ula jaan qaaday waxaa jira hablo badan oo dib loo guursaday waxaa jira hablo badan oo ubadkoodii intay xanuunsadeen dayacay oo kasoo cararay oo markaan dib aan ehelkooda aanu ula helay ubadkoodii maanta haysta waxaa badan dumar badan oo dhallinyaro ah oo iyagoo dugsiga sare dhiganaya xanuunsaday oo markay caafimaadeen maanta dugsiga sare dib ugu noqday oo dugsiga sare ay waxbarashadoodii sii wata waxaa jira kuwo kale ubad dhalay baa jira oo weli aan cid u haynin baa jira oo aan xarunta ku hayn oo dumara bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada boosaaso iyo dowladaba ka dhaadhicin kari weyne in dadkaasi xaqa iyo xuquuqda ay leeyihiin oo ay maamulka ku leeyihiin bulshada ku leeyihiin oo iyagoo weliba ah dumar inay helaan waa noo suurtoobi weyday hadda arrintu waxay naga joogtaa waa socodsiin laanahay dhaqaale aan u hayno oo meel u yaalla ma jiro cid nagu saacidayso nagu saboodgaraynaysa ma jirto hadda waxay u dhowdahay dee wixii aan intaa kasoo shaqaynayna usano yuusufow inaaba xirno sababtu tahay dee waa wedi kar weynay maantai dhaqaalaha ama maaragtay hantida magaaladana lagaga leeyahay oo arrintaa daraaddeed u galayna dee waa waa maxaa ahayde waa waa hanti iyo lacag aad u badan waay ebel dadkan xaggee markii hore dhaqaal ahaan ama dhaqaalaha ku haysaan xaggee uga keeni jireen Ee, waxaan ku keeni jirnay uun qareemid bulshada qaybaheeda kala duwan ee shirkaadka ma- shirka- shirkaadka muxsiniinta ah iyo iyo shakhsiyaasha mu- muxsiniinta ee magaalada boose gudaheeda ku sugan ee, ayaanu maxaa ahayday uga qareemi jirnay inta badanna annaga dee nagu noqon jirto inta badanna ee, maxaa ahayday kharashaadka lagu hayo ee, dumar baa hayo xanaaneeya ee, adeeg waxaa loo soo qaadaa maalin la ah adeeg biil la ah ee, daawo ee, waa dumaroo shopping iyo maaragtay daryeel iyo maaragtay qurxin iyo magaranaysa ee, ratir joogtaa bay u baahan yihiin ragga way ka nugul yihiin waana ka baahi badan yihiin waxaasoo dhan marka aanu weyno annagay dib noogu soo noqdaa ma jidhaa in haween meeshan ee, horay iyagoo dhimirka la alla keenay kadib caafimaaday markay ka baxeen dib may ugu soo laabtaan xaruntii iyagoo oo dareensan meeshan ay ku jiri jireen iyo xaaladdu sida ay tahay iyo dadka kale ay ku jiraan Ee, way jiraan oo dee qofkii meeshan ee, isagoo xanuunsan la keenay ee, ama aan ehel u helnay ee, wuuna soo xiriiriyaa Ee, dadka ku jira oo ku jirana wuuna way naga wareystaan baahidooda sababto tahay wixii ay dee lala soo maray bay bay og yihiin Ee, dee kuwo badan oo qeybaha ka- gobollada kala duwan oo soomaaliya jooga wayna soo xiriiriyaan wayna soo tamadiyaan Ee, dee inaan maaragtay ehelkooda ka mid nahay bay og yihiin oo dareemayaan Ee, mid- dee midda caafimaada oo baxda oo ehelkood loo helo way kusoo wacaysa waxay ku leedahay eh, hebliyi heble ma ku jiraan mise waa mise weli way joogaan mise waa ka baxeen
waagaag dhegeystayaal waxa uu ahaa cawil axmed yuusuf oo maamulo ka ah xarun lagu daryeelo xanuunada dhimirka haween qaba oo ku dhaqan magaalada boosaaso waxaana u warramaya waryahayaga yuusuf maxamed yuusuf waxaynu weli ku guda jirnaa dhegeystayaal idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad umaasantahay cabdixakiim maxamuud shurwac kulan wanaagsan dhegaystayaal kulmo ka tirsan james leaga ayaa shalay la deelay kuwo kalena maanta ay dhici doonaan waxay ahaayeen kuwo xiiso badan kuwii shalay dhacay welina waxaa socda mucjisooyinkii dhacayay toddobaadyadan ee james leaga gaar ahaan ka soo laabashada guuldarooyin hore oo naadiyada soo gaaray naadiga ayakis ayaa hore waxa ay wacdaro ugu dhigtay naadiga real madrid kadib markii ay kasoo laabatay guuldarro xoogan oo ay soo gaartay sidoo kale manchester united ayaa sidaasi ku samaysay b s g yuventus iyo atletico madrid ayaa kulan xiiso badan shalay yeeshay kulankii horena laba gool waxbaa naadiga atletico madrid ayaa kusoo awoodroonaatay ha yeeshee markii torin la tagay shalay ayaa waxaa naadiga kubadda cagta yuventus ay u suura gashay in ay soo noolayso rajadeeda inay koobkani hantaan waxaana ay saddex gool iyo waxba kaga adkaadeen naadiga atletico madrid oo lagu tiriyo inay ka mid ahayd naadiyada sannadahan dambe difaacoodu wanaagsanaa ha yeeshee shalay waxba kama jiraan ka dhigay weeraryahanka naadiga yuventus dhowaan ay soo iibsatay christian ronaldo oo saddexduba isaga ka dhaliyey taasoo markaasi ka dhigaysa in uu isagu lugtiisa ku soo saaray christian ronaldo naadiga kubadda cagta yuventus waxa uu sheegay ciyaarta marka ay dhammaatay kadib oo uu saxaafadda la hadlayna inay sidaasi ahayd waxyaabihii uu sameeyey waxyaabaha loo soo iibsadayba oo ahayd in yuventus uu koobkani kaga dhigo mid ay ku guulaystaan oo horena ay ugu sii socon doonaan atletico madrid ayaa waxa ay ahayd naadi markaasi sida muuqatay bilow ilaa dhammaad aanay howsha naadiga ciyaartaasi aysan si wanaagsan usoo bandhigin qaab ciyaareed wanaagsan oo laga wanaagsanaa waxaana christian ronaldo uu daqiiqadii toddobiilabaatanaad goolka koowaad oo madaxa u dhaliyey naadigiisa waxaa mar kale gool kale oo madaxa uu dhaliyey mar kale christian ronaldo daqiiqadii afartan iyo sideedaad markii lasku soo laabto ciyaarta ha yeeshee ciyaarta oo shan daqiiqa ay ka harsan tahay ayuu rigoore helay ronaldo ayaana saddex gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta sidaasna kusoo baxeen manchester city waxay ku durdurisay shalka toddoba gool iyo waxba ayna kaga awoodroonaatay labada lug marka laisku daro naadiga kubadda cagta manchester city iyo tod- eh, toban gool iyo laba waxa ay kaga soo gudubtay wareega lix tobanaad oo hadda sideedaad ay usoo gudbeen naadiga kubadda cagta shalka oo iyaduna hartay maanta ayaa kulamo kala dhici doona waxaa laisweydiinayaa baltalow waxaa dhici karaya maadaama labada kooxood ee ciyaaraya barcelona labada kulan ee dheelaya ee maanta dhacaya barcelona iyo olympic lyon iyo bayern munich iyo liverpool labadooduba aysan ahayn kulamo sida kuwii hore usoo dhaca oo kale oo kooxo hore usoo guulaystay aysan jirin oo markaa la fiiriyo kulmadii ay soo dheeleen ay bareejo kusoo dhammaysteen weliba gool la-aan barcelona oo hore marti u noqotay lyon ayaa guriga wadankaasi faransiiska ku yaala ee naadiga lyon waxa ay kusoo kala tageen goolla-aan bareeja ah ha yeeshee kamnu ayay ku ciyaari doonaan caawa la arki doonee cidda badisa iyo sida usoo gudubta ha yeeshee waxaa sida la leeyahay in sideedlixdaniyosiddeed boqolkiiba kooxaha bareejo ebri ebera dibadda ku soo gala ay markaa usoo laabtaan ay yihiin kuwo markaasi hore usii gudba ayna adkayd in laga wajroonaado naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay ka guulaystay dhammaan saddexdii kulan oo ay guriga kula dheeshay naadiga champions naadiga olympic leon ee champions leaga iyagoo markaasina dhaliyey toban gool keliyana laba gool laga dhaliyey naadiga liverpool ayaa la dheli doonta naadiga bayan munikh waxaana bayan munikh ay marti gelinaysaa naadiga waddanka ingiriiska ka socota waqti hore bareejo goolo la-aan ayay ku kala dhammaysteen xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinaya markanna waxaynu ku wada nasan doonnaa codka fanaanka axmed rasta iyo weliba heestaa dhowlatus sawtaadii dhagaan uglay warkaaguna dhowsana sawtaadii dhagaan uglay warkaaguna dhowsana sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maro uun jeclaa sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maro uun jeclaa sawtaadii dhagaan uglay warkaaguna dhowsana sawtaadii dhagaan uglay warkaaguna dhowsana sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maro uun jeclaa sawtaadisa bila ahayd dhammaystu maro uun jeclaa dhambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa dhambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowr weji buu lahaa dhambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowrwaji buu lahaa dhambalkaagii wacnaa miyuu dhagar maagana jacaylkii dhaxalkahaa ma dhowrwaji buu lahaa gubtaan ku diidaya
waagaag dhegaystayaal heestaasi axmed raste iyo weliba dhoolatus ayaynu ku soo gebagabayn doonaa idaacadda yadaduurnaa barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamed shuruuca tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhabtaan kugu hayaa ma dhowlatus bay ahay ti aad dhoosaniyo dhabelufani